digniintan ka soo baxday wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la gudagalay xiliroobaadka guga kaa oo ka bilowday deegaano dhowr oo ka tirsan jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose shir deg deg oo wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland ay u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ayaa looga arrinsanayay sidii bulshada ay uga digtoonaan lahaayeen halista roobabka guga oo la filayo in ay saameyn xoogan yeeshaan maadaama sanadkii tegay dabayaaqadiisii roobabkii deerta ay ka dhasheen daadad xoogan kuwaas oo dhibaato xoogan u geystay dad iyo dunyaba agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa marka uu shirka soo gabagaboobay kadib warbaahinta la hadlay waxaana uu digniin u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed oo uga digay in ay ka feejignaadaan halista roobabka guga ay leeyihiin oo uu tilmaamay in ay aada u sarreeyaan sanadkan roobka guga in la saadaalina inuu bilaawiyo daadad u wato saadaasha waxay sheegaysaa in roobka guga uu ilaa boqol iyo konton milimitr ilaa boqol iyo boqol iyo konton milimitr inuu udhexayn doono runtiina fatahaad u geysan karo waxaan oga digaynaa oo wasaaradda ay digniin ka soo saartay dadka degan meelaha maaragtay u nugul fatahaadda khaasatan meelaha togaga dooxooyinka dadka degan dadka degan webiga jiimkiisa dadka degan meelaha godadka guryaha ku yaala in ay ka sii daxadaraan oo intay goorgoor tahay naftooda iyo maalkoodaba ay ka sii baxaan oo ka qaxaan oo meel maaragtay ay kaga badbaadi karaan xiliyadan roobabka la saadaalinayo inay u guuraan waxaan ogsoonahay wasaaraddu sanadka hore da bishii sagaalaad wacyigelin fara badan inaan samaynay dadka uga dignay meelo badan oo welibaan u calaamadayna aan ku niray maalhebel iyo meel hebel waxaa ka dhici doona fatahaad in fatahaadda iyada ay dhacday markii dambe ayna aad u saameysay aan ogsoonahay guryo badan ilaa hal milyan dad gaarayo in ay saameysay fatahaaddaas alinayaa marka ummadda dhammaan soomaaliyeed khaasatan ummadda reer jubbaland waxaan oga digayaa inay ka fijignoodaan fijignaadaanaan una diyaargaroobaan siday uga hortegi lahaayeen fatahaaddaas waxyeelada geysan karto
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka in ay feejignaan dheeraada muujiyaan si durba looga jawaabo halista roobabka la filayo in ay geystaan dhibaatooyin kala duwan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in diyaargarow dheeraada loo wada galo dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka
dadaallo badan bay wasaaraddu samaysay isbuuc aan soo dhaafnay waxaan la shirnay hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo kahortagga masiibooyinka xoogaa dadaal yar baa la sameeyey cashir baana laga bartay tii hore ee dayrta laakiin waxaan oga digayaa hay-adaha aan u sheegayaa in intay goorigoor tahay degmo kasta waan ogsoonnahay degmooyinka ugu daran ilaa iyo saddex iyo toban degmo oo dowlad goboleedka jubbaland ka tirsan ayaa khatar ku jira oo weliba tii hore ayadoo raadadkii hore ee dayrtii iyo fatahaadii elnino ay jirto ayaa haddana guga ay ku imaan kartaa dhulkii oo dharagsan oo biyo ka dharagsan roob yar oo dhacdara yar baa geysan kara daadad dadku waa inay maaragtay maanta waxaan iskugu yeernay sababtaan iskugu yeernay bulshada reer kismaayo odayaasha dhaqanka iyo haweenka dhallinyarada iyo maamulka degmada kismaayo xaafadaha kala duwan ka socday ujeeddadaan ugu yeerna waxay ahaayeen in ay gacmahaas qabsadaan kana feejignoodaan waxay noo sheegeen maamulka degmada kismaayo in xaafado badan oo degmada kismaayo dhaca oo roobka waxyeeleeyey gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland ayaa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada laga cabsi qabo in ay roobkaasi guga ay saameyn xoogan ku yeeshaan in ay ka digtoonaadaan islamar ahaantana ay ka guuraan goobaha togaga ay maraan webiyada hareerahooda iyo sidoo kale goobaha laga cabsi qabo in ay biyaha gaaraan isagoona sidoo kale tilmaamay in looga baahan yahay bulshadu in ay ka baaqsadaan halista ka iman karta roobabka xoogan ee la filayo in ay ka da-aan meelo badan oo deegaanada jubbaland ka mid ahi marka waxaan oga digayaa bal marka koowaad in aan lagu noqonin meelihii laga soo qaxay ee fatahaadu webiga ama maaragtay togaga ay ka geysteen in intay goorgoor tahay laska mooso ama biyoxireen lagu sameeyo meelaha aan isleenahay webiga wuu kasoo jabsan karaa ama faraha magaalada dhexmar magaalooyinka ugu daran ee webiga jiimkiisa aan ku oolin ee sanadii lasoo dhaafay waxyeelada saaidka geystay u geysatay waxaa ka mid ahaa degmada ceelwaaq iyo degmada afmadow iyo degmada dhuubley iyo degmada buurdhuubo oo nagsooni laftigeeda webi inuu ku yaal laakiin meelaha ugu darana waxaa weeyaan fatahaad way ka dhacday marka insha allah waxaan rajaynaynaa ka dowlad iyo ka shacabba jubbaland ahaan inaan gacmaha isqabsan doono intay goorogoor tahayna diyaargarow lasii sameeyo cid walba khaasatan waxaan la hadlaya qurba joogta iyo dadka ganacsatada oo aan runtii badana aanan ka arkin u gargaaridda dadka masiibooyinka dabiiciga ay saamayso inay maaragtay kasoo qayb qaataan intay goorogoor tahay wixii wax la baxayana maaragtay wasaaradda ay la soo xiriiraan sidan oo kale wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa sanadkii tegay dabayaaqadiisii bulshada uga digtay halista roobabkii deerta kuwa oo ka dhashay fatahaado xoogan waxaana ay saameeyeen dad iyo dunyaba haba u badnaadeen dadka degan hareeraha webiyada xilligaas dadku waxay ka dhagaadeegeen fariintii ka imaanaysay wasaaradda gargaarka ee ku aadaneyd in laga digtoonaado fatahaadahaasi balse haatan ayaa mar kale wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxa ay jeedinaysaa digniintan ku aadan in dadku ay feejignaadaan islamar ahaantana ay ka guuraan hareeraha webiyada iyo sidoo kale goobaha togaga ee biyuhu mareenka ahi si looga baaqsado halista roobka xoogan ee la filayo in gobolka ay ka da-aan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo